Xafiiskan oo la furay magaalada Muqdisho gaar ahaan xafiiska wasaaradda Bilaanta iyo Xuquuqul Insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sii gaaraya in ka shaqeyn doona ilaalinta xuquuqul aadanaha iyo horumarinta xuquuqul insaanka maadaama hore jarna ah xafiis sii gaaraya in ka shaqeeya xuquuqul insaanka munaasabada furitaanka ayaa weliba gobol ku hayay xogayaha xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka wasaaradda Bilaanta iyo Xuquuqul Insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda Bilaanta iyo horumarinta xuquuqul insaanka Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa sheegtay in shaqada xafiiska la xoojin doono wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee dan qaran waxaan ku faraxsannahay warqaddii ka mas-uuliyad ahaan aan la saxeexday ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo la rabay barnaamijkiisa xukuumadda qorshe howleedka kaga aadan wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha een, halbeegii ugu weynaa ayaa maanta noo hirgalay taasoo aan rajaynayo in howlaha kale oo noo qabsoomay ilaa boqolkiiba lixdan iyo shan ilaa toddobaatanna aan meel fiican soo gaarsiinay iyadoo ay noo dheer tahay wasaarad ahaan duruufaha dalka ku jiro een, horumarka dowladda ay ka samaynaysana aan hormuud ka nahay ka wasaarad ahaan waxaan ku faraxsanahay xogeyaha joogtada ah xafiiska ra-iisul wasaaraha een, la taliyaha sare een, een, maxamed subeer iyo afukaate cumar dhegey iyo tiimka tiirka cadaaladda inaan halbeegii ugu weynaa ee xuquuqda aadanaha een, xafiiskii aan santarkiisii ka dhex furnay xarunta wasaaradda oo ku dhex taalla dhismaha wasaaradda warfaafinta taasoo aan rajaynayno inta sanadka ka dhimanna in aan xaruntii wasaaraddan gaarka u lahayd aan xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo annagana ka wada shaqayno waxaan uga mahad celinayaa ra-iisul wasaare xamse cabdi barre xogayaha joogtada xafiiska ra'iisul wasaaraha Maxamed Abuukar Zubeer ayaa ka amaanay shaqada iyo qawatii wasaaradda runtii tan waxay ka dhigan tahay eh, commitmentiga ay wasiiraddu ku bixisay in ballanqaadkii ee la saxiixda ra-iisul wasaaraha ay ka dhaliso si degdeg ahna runtii ay u fuliso howlahaas muddo aad iyo aad u kooban waaye in xarun noocan oo kale ah la aasaaso tani marka waxay muujinaysaa howlkarnimo daacadnimo iyo shaqhufnaan iyo runtii inay ka shaqaysiisay wasaaradda iyo dadka wasaaraddaba ka shaqeeya ayay muujinaysaa waa tallaabo oo mudan muxuu ahaa bogaadin islamarkaana kudayasha mudan waaye waana rajaynaynaa wasaaradaha kalena inay kudayo doonaan iyaga laftigooda howl fiican ay hayaan inay iyagana sidoo kale ay u gaari doonaan halbeegyada u qoran ay ballanta la galay ra-iisul wasaaraha waxaan wasiir kaaga mahad celinaynaa maanta furitaanka xarunta oo taariikhiga ah xarunta maxaa la dhahaa xuquuqda aadanaha oo wax badan runtii eh, qaban doonta aan aaminsanahay oo in badanna dhaliilo aan kalahe- aan ku lahayn dhinaca muxuu ahaa xogaha la xiriira xuquuqda aadanaha oo hadda kadib dhaliilahaas aynaan yeelan doonin aan naqaano xarun rasmi ah maanta ee ku howlan loona soo doonan karo xogaha la xiriira xuquuqda aadanaha xafiiska qaybta isku duubaha xuquuqul aadanaha ee wasaaradda oo laga hirgeliyay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ayaa nagaday xafiiska in ka horreeyay ee laga hirgeliyay soomaaliya